asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan oo kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah kulan saaka lagu qaban doona maxkamadda milimani ee nairobi guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka hadlay la dagaalanka kooxda al-shabaab wararka caalamkana waxaa ugu weyn joy baiden oo si rasmiya isaga haray tartanka loogu jiro xilka madaxtinimada ee dalka maraykanka intaasina waa qodobada warka xilligan ugu doorkaroon waa isniin taariikhduun ay ku beegan tahay labylabaatanka bisha toddobaad ee sanadka labada kun afariy labaatanka iminkana kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleo dhammaystiran waxaa saaka kulan furana lagu qaban doonaa maxkamadda sharciga ee milimani magaalada ta nairobi munaasabadda lagu qaban doono maxkamadda shaqada iyo xiriirka shaqaaluhu waa madal ay maxkamaddu kula xiriirayso daneeyayaasha si kor loogu qaado hufnaanta adeeg bixinta halkudhigga munaasabadda maanta waxa ay tahay isbeddelka bulshada iyadoo loo marayo helitaanka cadaaladda maareynta kiis waxtar leh waxaana guddoomin doonaa madaxa cadaaladda ee dalka madakoome ujeeddada ugu weyn waa in ka qaybgalayaasha maxkamadaha ay kulmaan oo ayna ka fikiraan sidii loo fududeyn lahaa loona hagaajin lahaa maamulka cadaaladda ee maxkamadaha dalka waxaana ka mid ah xubnaha ka qaybgeli doona kulankaasi garsoorayaal xirlaaliyaal booliis madax qareeno iyo xubno dadweyne ah dhowr kontoneer oo ay ku jirto maadada sodium ayaana la la-yahay kadib shil baabuur oo ka dhacay deegaanka rironi ee ku deedsan waddada isku xirta nairobi iyo nakuru ee ismaamulka kiambu hay-adda maareynta deegaanka dalka neema ayaana digniin culus u dirtay shacabka oo ku aadan khatarta ka dhalan karta maadadaasi kiimikada ah dadweynaha waxaa looga digayaa in waxa ku jira walxahaasi ay kusoo wareejiyaan laamaha ugu dhow baabuurka shilka gala ayaana siday sodium oo ah kiimiko sun ah oo khatar weyn ku ah caafimaadka dadka iyo deegaankaba iyadoona dadweynaha loogu baaqay inay taxadar badan ka muujiyaan haatanna wararkii ugu dambeeyay dalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaal ayaa ciidanka qaranka soomaaliyeed ee kula dardaarmay in dagaalkaay kula jiraan kooxda al-shabaab ay sii xoojiyaan isagoona intaasi ku daray in la taageero laamaha ammaanka calaa kulli xaal waxaan la yaab la iyada laftarkeeda in dad dhan ee mas-uuliyiin ah ee xildhibaanno qaran ah maanta markay dhihi lahayn dhiirigeli lahayn ciidamadooda ay dhiirigeli lahayn haweenka ay dhiirigeli lahayn cid kastoo isgarab taagan inay maanta yidhaahdaan intay makarofan qaataan dadkana soo horstaagaan ay yidhahdaan ciidamadii waa jabeen ciidankayna waa la dilay ciidanka waa la yeelay saasaa dhacday shabaabku yaa guulays inay maanta yidhaahdaan iyaduna waa nasiib darro shabaabku midka qoraya sitoo xagga jira keliya ma ahan shacabkuna waa og yahay shabaabkay shabaab uu eka horaa looga hadlay midka jeebka ku taakulaynaayo iyo midka ka ku taakulaynaayo afkiisa ciidamadaynu waa guulaysteen waana guulaysanayaa ma jebin mana jebi doonaan ma jebin mana jebi doonaan haddii ilaah yidhaahdo annaguna waa garab taaganna haddii ilaah yidhaahdo taasna waxaa daliil u ah kuwa rabaan inay maaragta ku gambadaan ay yidhaahdaan mucaaradnimo ka raadiyaan madaxweynihii dagaal aan dad lagala tashan ayuu galay cidduu la tashanaya waa xildhibaan meel iska taagan ama mid hunguri raadisa ama mid raba inuu siyaasad ku raadi meel lagala tashanaya waa maya cidda horuu soconaysa waa la tashaya hore inuu socdaan dagaalkana way galeen kuwa dhahaya ciidamadayna waa jabeen ciidankayna mana jebin mana jebi doonaan adiga unbaa jebayso waxaan leennaha xildhibaanow waxa aad dadka u sheegayso ka fikiraan leennaha ay oo siyaasad ku raadinayso mustaqbalkaaga kuma jirtaan leennahay waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo ciidankayna wixii dhiirigelinaya ha la sheego shacabkayna waxa dhiirigelinaya ha la sheego waxa dadkayna maaragtay muraalkooda dhisaya ha la sheego laakiin muraal jebin yaan meelale la soo istaagin taasna sidaas ayaan leeyahay waa mahadsan tihiin hooyooyinkaanna waxaan leennahay si gaar a in looga warhayo waa maxaa yeelay subaxdii qof soo tegayso ee inta halkaas timaado waxaad aragtaan dabkaas ku jirto ee shaqadaas qabanayso ilmeedii ka soo tagtay ee gurigeedii ka soo tagtay ugana soo tagtay inay u hiiliso qaranka allahu akbar ayaan leenaha
haatanna dhanka caalamka madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa xalay si rasmiya u shaaciyey inuusan xilka madaxtinimada u tartami doonin ee doorashada maraykanka ka dhici doonta bisha noofembar ee soo socota madaxweyne joe biden ayaa in muddo ah laga codsanayey inuu arrinkani ee shaaciyo kadib markii culayso kala duwan ugu yimaadeen xubnaha xisbigiisa dimuqraadiga ah ee uu ka tirsan yahay iyo khaladaad dhowr ah oo uu galay kuwaasoo lagu eedeeyey kadib ah ceebtii la sheegay inuu kala kulmay doodii dhexmartay isaga iyo donald trump isagoona sidoo kale la sheegay in maskaxdiisa caafimaad aysan wanaagsanayn madaxweyne joe biden ayaana xilkaasi u doortay inay u tartamto kamaala harris oo ku-xogeen u ah intaasina waxay nooga dhan warkii subaxnimo ay kala socoteen idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi bari cidda warka ugu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay waa w w w sta fm co k e